فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan qodobadan caawa barnaamijka dhegaystayaal idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo sheegtay in muqdisho ay ku soo badanayaan carruurta sharci darada lagu dhalayo xilli dowladda federaalka ay dhiirigelinayso isdhexgalka ragga iyo dumarka iyo cawayska habeenadii sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan sheekh ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ka hadlaya cadaawadda etoobiya waxaa kaloo ka mid ah qodobada dhuuxa xasan sheekh oo weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta ku eedeeyey inuu xabashida siinayo dalka xubnihii joogtada ahaa ee wararka caalamka iyo faa'iidada caafimaadkana meesha kama marna waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada أبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay deegaano badan oo ka tirsan marinka khaza ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqaymo aad u xoogan oo xagga cirka ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada gumaadkooda ku aadan shacabka reedka ee reer khaza kuwaasoo ay ku bigsanayaan goob kastoo ay iskugu yimaadaan wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa waxay iminka sheegayaan in duqaymo culus ay ka dhaceen meelo ay ka mid yihiin nashaadi annusiraad jabaaliya albureej iyo rafax oo dhammaantooda ku yaala marinka go'doonsana khaza waxaana duqaymo ka dhacay xerooyinkaasi iyo deegaano badan oo ka tirsan khaza ku shahiday in ka badan soddon iyo sideed ruux oo shacab falastiiniyiin ah halkae dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay shacabka reedka ee ku dhaqan jabaaliya ku amreen in halkaas ay iskaga baxaan oo yaadan dhanka bartamaha iyo koonfurta marinka xogaha qaar ee la helaya ayaa waxay tibaaxayaan in ciidamada yuhuudda ay doonayaan xasuuq aad u daran ay ka geystaan marinka khaza ka hor intaan la kala saxiixan heshiiska xabad joojinta iyo maxaabisada wadaarsiga wadahadalka xabad joojinta marinka khaza ayaa weli ka soconaya magaalada dawxa iyadoo saacadaha soo socda la filayan si buuxda loo dhammaystiro magaalada caasimadda wadahadalka qatar ee dawxa ayaa waxay martigelinaysaa heshiiska xabad joojinta marinka khaza iyo maxaabiis isdhaafsiga dhex maraya kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoo dhexdhexaadyaasha ay sheegayaan heshiisku maraya marxaladii ugu dambeysay saacadaha soo aadana la rajeynayeen qalinka lagu duugo waxay sidoo kale ka dhawaajeen in maamulka yuhuuddu miiska wadahadalka keenin wax qodob dheeri ah kaasoo ay markaan ku gorgortamayaan dhammaan qodobada yaala miiska wadahadalkan ay yihiin kuwii bishii meey ee sanadkii tegaya labada kun afar iyo labaatanka xogii ugu dambeeyaan ka heleen heshiiskan ayaana waxay sheegayaan in xubnaha matalaya labada dhinacay iminka ka doodayaan magacyada maxaabiista laisweydaarsanayo iyadoona netanyahu qadka telefoonka kula hadlay wafdiga ku matalaya miiska wadahadalka antoniyo bilikin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka isna wuxuu sheegay inay rajeynayaan in wadahadalka xabad joojinta marinka khaza qalinka lagu doogo dagaalkana la soo gebagabeeyo isagoona walaa xoogan ka muujiyay awoodda kooxda muqaamada falastiin waxaana uu sheegay inay ku howlan yihiin qorashada kumanaan askari haddaba wixii soo kordho heshiiskan ku saabsan dhegaystayaashiina waxaan ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda diyaarad nooca waxbasasta ayaa laga arkay qaar ka mid a saldhigyada militari ee dalka jarmalka wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa waxay sheegayaan in hawada xadidan ee dalkaasi lagu arkay ilaa iyo toban diyaarad oo daroonis ah kuwaasoo aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen xukuumadda berlin ayaana midaani walax xoogan ka muujisay iyadoona dowladaha dhaca qaarada yurub ay aada uga walaacsan yihiin in dowladda ruushka ay basasto xogo badan oo ku qotoma arrimaha reer galbeedka wararka ayaa waxay intaa ku darayaan dowladda jarmalka ee ku fashilantay inay dabagal ku samaysa diyaaradahan soo galay hawada xadidan ee keliya isticmaalaan diyaaradahooda mana jirto ilaa yiminka war rasmiya oo ka soo baxay xukuumadda baarliin oo ku aadan diyaaradahani taasoo sheegaysa cidda leh iyo halka sida rasmiga looga soo diray balse dadka qaar ayaa waxay saadaalinayaan in diyaaradahan laga leeyahay dhanka dowladda ruushka tani ayaana ah arrin kale oo bannaanka soo dhigaysa loolanka adag ee u dhexeeya dowladaha reer galbeedka iyo xukuumadda moscow waxayna midaan albaabadu u furisaa dagaal adag oo dhex mara dowladaha reer galbeedka oo dhinac ah iyo xukuumadda moscow duqeyn ka dhacday dalka suuriya ayaa lagu dilay dad rayda duqeyn ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn ayaa lagu beegsaday laba qof oo suuriyaan ah kuwaasoo mid ka mid a uu ahaa wiil yar oo arday ah waxayna labada qof ee la duqeeya ku sugnaayeen duleedka magaalada sarmed ee baadiyaha waqooyiga idlib duqeyntan ayaa dhacday gelinkii dambe ee maanta sida laga soo xiganaya ilawareeda deegaanka ah mid ka mid ah labada qof ee la beegsay ayaana magaciisa lagu sheegay maxamed fiyaad wuxuuna ka soo jeeday tuulada sheekh idriis oo ku taala baadiyaha barya magaalada saraaqiib ee waqooyiga idlib qofka labaad ee lagu dilay bartilmaameedkan ayaa ahaa arday wax ka barta dugsiga sare ee lagu magacaaba xamuud naayif alcalyuwi wiilka yar ee duqeynta ku geeriyooday ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo barakacay tuulada alcunkaawi oo ka tirsan deegaanka waqooyiga xamaah tanii markii uu dhacay nidaamkii bashaar al asad waxaase soo tarayay xoojinta awoodeed ee uu maraykanka ku sameynayo xulufadiisa ka howlgala dalka isagoona fulinaya weeraro lagu curyaaminaya nidaamka cusub ee kahana qaaday dalka suuriya ugu dambayntii taliyaha milatariga burkina faso ibraahim taraawari ayaa sheegay in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku aflagaadaya dhammaan afrikaanta khudbad uu jeediyey toddobaad ka hor khudbada muranka badan dhalisay oo macron jeediyey ayaa wuxuu ku dhaleeceeyey qaar ka mid ah madaxda dalalka afrika kuwaasoo uu faransiiska ku aandacoonaya inaysan kaga mahadcelinin faragelinta milatari ee uu dalkiisa kula dagaalamay waxay ugu yeedheen argagixisada gobolka saaxil taraawar isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha faransiiska ayuu sheegay in macron uu aflagaadiya dhammaan afrikaanta uusanna afrikaanta u arkin bani aadan sidiisa oo kale xidhiirka burkina faso iyo faransiiska ayaa sii xumaanaya tanii markii uu taraawari oo soddon iyo lix jir ah si xooga xukunka kula wareegay bishii sebtembar ee labada kun labaiyo labaatanka dalalka burkina faso maali iyo nejar waa saddexda waddani afrikaanta ay ciidamada faransiiska ka baxeen labada kun saddex iyo labaatanka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag wasiirka haweenka dowladda federaalka khadiija almakhsuumiya ayaa sheegtay in xarunta c i d da lagu hayo caruur ku dhow boqol kuwaasoo waddooyinka laga soo qaaday waxay kaloo sheegtay in xabsi ku yaala muqdisho ay ku umushay hooyo soomaaliyeed oo deen loo haysto tani ayaa ah markhaati fur muujinaya sida ay dowladda federaalka ugu tacdiso haweenka halka sidoo kalena ay muujinayso heerka fuxshiga uu marayo oo ku soo badanaya magaalooyinka ay shisheeyuhu ka arrimiyaan sababo ku aadan in asbaabihii fuxshigaas horseedi lahaa oo aada loo fududeeyey tan labaad waxaa rabaa ra-iisul wasaare maadaama isbuuc keliya waqti gaaban aad jooga inaa xogtii soo aruuriyo gab- ee, haweenka iyo hooyooyinka haysato ra-iisul wasaare waxaa jiro ee, c i d da ku helay information inay afartan iyo sideed caruur siddeetan iyo afar caruur ay ka mid yihiin caruur lasoo tuuray oo ay joogaan ee, c i d da ayna qabin xaruun oo lagu xanaanayo caruurta intaasna waxaa sameeyey waxay tahay gabdhihii wixii musuqmaasuqeeyay ra-iisul wasaare waxaa u baahanahay arrintaas ilgaar ina lagu fiiriyo oo hooshaas wax wan- weyn laga qabto laina caruurtii dhibaata culusay ku haysaa waana dareemi karta labada kun iyo afar labada kun iyo labaatan iyo afar siddeetan iyo afar caruur markaa leeyahay aabihii hooyo ee meel loogu tagay tan kale ra-iisul wasaare ugu muhiimsan waxay tahay hooyo soomaaliyeed oo deen lagu leeyahay baa xabis la dhigay arrintaas informationkaas goordhoway soo gaartay oo laba kun iyo shan boqol oo doolar loo haystaa ayadoo uur leh ee isku dhashay xabiska xabiska maadaama ay ku dhashay maamadaas oo laba kun iyo shan boqol oo doolar loo haysto ee cunugeedna meesha ku haysataa aad dareemi kartid cunug lagu koriyey xabis ama xabis uu ku jiro oo laba kun iyo shan boqol kun oo dollar ra-iisul wasaare arrintaasna waxaa jeclaan lahay arrinta koowaad oo beri rabno inaan wax laga qabto ayna hooyo oo xabis ku jirto ayna duruuftaasi haysato oo xabiskan ugu jirto waa culeys ee dareemi karto hooyo walba oo cunug walba mustaqbalkiis ee tahayna xabis uu ku dhashay ama uu ku koraayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa eh, maadada la yidhaahdo potassium Eh, potassium waxay ka mid tahay eh, macdantii mineralska aan soo qaadanaynay xalaqaadkeenii noo soo socday Eh, maadadan potassium waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa eh, dhiska eh, electrolyteska macdanta jirka uu qaadanayo Eh, waxay isku xirtaa shaqada guud ee wareega dhiigga iyo mataqaana isku xirka macdinta ay sameeyaan dhammaan Eh, faa'iidooyinka ay inoo leedahay maadadan potassium eh, waxay kow een, ah, wareejisaa shaqada eh, wadnaha uu qabto Eh, waxay sidoo kale yareysaa een, pressureka wadnaha uu sameeyo ama cadaadiska dhiigga uu sameeyo Eh, waxay kaloo kaalin muhiim ay ka qaadataa inay soo saarto nucleic acidka waxaa la yiraahdo inay soo saarto Eh, sidoo kale waxay sameysaa een, inay baalensa gareyso ama isku dheelitirto eh, fluidska waxa la yirahdo ama dareeraha jirka bani aadamka uu isticmaalo Eh, sidoo kale waxay aas-aas u tahay inay normal ka dhigto xaddiga caadiga ee neerfaha iyo shaqada murqaha ay qabtaan Eh, sidoo kale waxay bedeshaa eh, glucose waxay u bedeshaa eh, glucogen wax la yiraahdo ama markaasi ay u bedesho sokortaas ay u bedesho glucogen hormoonka la yiraahdo Eh, sidoo kale eh, waxaa loo yaqaanaa een, shidaalka murqaha inay tahay ama ay sameyso ayaa loo yaqaanaa Eh, sidoo kale waxay muhiimad eh, gaar ah u leedahay eh, shaqada keliyaha eh, isku dheelitirka iyo horumarinta iyo eh, mataqaanaa wax soo saarka keliyaha ay sameeyaan Eh, sidoo kale waxay ka caawisaa sambabada inay soo saarto carbon dioxide ama hawada la isticmaalay oo jirka isticmaalay eh, inay bannaanka usoo saarto Eh, waxay sidoo kale een, eh, horumarisaa een, acidka ama alkalinka wax la yiraahdo ay isku dheelitirtaa isla markaasna ay horumarisaa Eh, potassium eh, meelaha ama ilaha aan ka heli karno eh, waxaa ugu horeeya eh, timirta ayaa ugu horeysa eh, muuska ayaa ugu horeeya eh, qaraha ayaa ugu horeeya een, hilibka dhammaan meelaha uu ka imaadaba qudaarta cagaaran noocyadeeda kala duwan miraha gaduudan oo loo yaqaano strawberryga iyo wixii la mid ayaa laga helaa maadada potassiumka ee jirkeena hadday ku yaraato waxyaalaha qofka uu dareemi karo waxaa ka mid ah ee murqa xanuun iyo murqaha qofka oo daal uu ka dareemo ama dibac inuu ka dareemo ee labo ee daal guud qofka inuu soo wajaho oo ama uu dareemo jirkiisa ee si ku meel gaar ah xusuusta qofka inuu u yareeyo ee in mataqaanaa muruga ama warwareer jahwareer qofka inay soo wajahdo ee dheefshiidkiisa inuu xumaado ee isla markaasna calooshiisa ay fadhiisato ee cudurada kelyaha ku dhaca inuu qofka la kulmo iyagoo bilow ah iyo iyagoo raaga intuba ee hurdada inay caadi noqon weyso ee dhiigga inuu kaco ee dhibaato xagga neerfayaasha inay dhacaan een, xagga jirka inuu daciifo dacfi jirka inuu qofka ku dhaco on zaid inuu ku dhaco qofka maqaarkiisu inuu qalalo nabro inuu ka keeno wejiga iyo finan iyo dhibaato xagga maqaarka qofka inuu dareemo garaaca wadnaha inuu ziyaado ama uu noqdo heer oo mataqaana aan caadi ahayn ugu dambeyntiina qofka inuu dareemo xagga maskaxda dabci xuma iyo mataqaana warwareer iyo maaragtay dabeecad inay ka dhunto qofka inuu dareemo calaamadaha marka maadadan potassium haddii jirka ay ku badato uu qofka dareemi karo kow wuxuu dareemaa sumow guud jirkiisa inuu sumowo qofka wadna garaac aan caadi ahayn inuu qofka dareemo wadnaha inuu qofka istaago wadnaha inuu istaago qofka inay markaasi ku dhacdo labalaba iyo matag iyo shuban iyo boog caloosha ah inuu qofka arko qiyaasta marka maadadan potassiumka aan ka qaadan karno maalintii caruurta yaryarka ah dhalashada ilaa halka sano waxay qaadanayaan toddoba boqol oo miligram maalintii caruurta halka sano ilaa saddex sano waxay qaadanayaan saddex gram maalintii afarta sano ilaa sideed sano waxay qaadanayaan saddex dhibic sideed gram maalintii caruurta sagaalka ilaa sideed tobanka sano waxay qaadanayaan afar dhibic shan gram maalintii sagaal iyo tobanka iyo wixii ka weyn waxay qaadanayaan afar dhibic toddoba gram maalintii haweenka uurka leh waxay qaadanayaan afar dhibic toddoba gram maalintii haweenka nuujinaya waxay qaadanay shan dhibic hal garaam maalintii aad iyo aad u mahadsantahay
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaasha mucaaradka wuxuu sheegay xasan sheekh inay mucaaradku ku nool yihiin walwal iyo cabsi taasina aanay ku jiri karin oo iyaga horey u socon doonaan si uu hadalku u dhigay wuxuu mar kale ku celiyey arrinta canshuuraha isagoo sheegay in koobka shaaha ay lacag canshuur ah ka rabaan laakiin midda kale oo taas kasii weyn waxay tahay garaad yaraanta ama faham yarida dadkeena faham yarida cashuurta iyo micnaha ay leedahay iyo muhiimadda ay leedahay aanay fahamsanayn oo kuwa qaarkood oo aan cashuurtaba ayaga laga qaadayn isaga ma aha waxaa lacagta cashuurta laga rabo ayaa haddana wuxuu taagan yahay waa waana la dhacayaa waana la dilayaa waana la yeelayaa cashuur bixiyuhu waa muwaadinka soomaaliyeed markasta qofka soomaaliga ee shaqsiga ah ayaa cashuurta bixiya muxuu ahaay shirkadaha iyo ganacsiga iyo waxa ma bixiyaan cashuurta qofkaasaa bixiya dhaladaas biyaha u cabayo ayaa cashuur saarantaa koobka shaahiga u cabaya ayaa cashuur saarantaa marka qaarkood marka faham faham yari ayaa noo sabab ah oo dadka laga qayli ah waxaa kale oo marmarka qaarkood jiro dad marmarka qaarkood duruufaha adagan dalkan soo marnay wanaagga ha loo dhaqaaqa xaggiisa markii la yiraahba cabsanaya colaadda ha laga baxo nabadda haddii la aado cabsanaya colaadda markii lagu jiro ma cabsanayo so duruufahaas ayaama marka qaarkood cashuurtana maalan dhaqaalihii dowladda iyo dakhligii dowladda iyo miisaaniyadii dowladdana raad ku yeelanayo nin markuu dibadda tagana meesha dalka u taga cashuurtiisa inuu dhiibo ogol markuu intigtiisii yimaadana aanan aanan ogoleyn waa nasiib daro suuqaas aan sheegayahay maalan haddaan usoo qaaday cashuurta ugu dambeyso berihii ugu dambeeyay laga hadlaya ee ku saabsanayday cashuurta la yiraahdo cashuurta gadista ama vaadka wadamadaas east africa ku jiraa wadanka ugu yar laakiin kuma jiri karno meesha aan joogno aan fadhino aan joogno iyo looma dhamma iyo lama waxayn iyo lagama dhicin dowladnimada fadhiidnimo kuma ahayn karno dowladnimada way soconay socodkana in badan oo kamida wanaagay keenay in yaroo khaladaad ana weygeli jamaaco kalaan qabnaa ayagana oo shalay shalay saas dhacday shalay saasay ahayd waa tii taas ka dhacday shalay ku nool qofka bini aadamka shalay kuma noolaa kari shalay wixii khaldamay oo dhacay shalay ma joogno shaladii oo ma hagaaji karno laakiin maantaan ka shaqay karnaa inaanay soo noqon soddon iyo shan sano kadibna wax dib loo soo bilaabaya ma jiraan wax walba meeshii ay joogeen inay hore uga socdaanaan rabnaa wax walba meeshii ay joogeen iyo wixii ka qalloocan laga toosiyaan rabnaa cabsi iyo kala shaki iyo hebelaa barrow saas yeeli doonaa beriyuu saas samayn doonaa beriyuu saas samayn doonaa waxawaaye beri hadduu saa sameeyo waryaa mise biikatidaa la dhaha qofka maxaa maxaa dhiba ku jira raalli ahaw gacantaa laga qabana hadduu khalad sameynayo inta qalloocan ee afka iyo qaabdarada ku hadaaqda ee jidadka taaganna waxaan leenahay allah soo toosiyaan leenahay ayagana
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haddaba xasan sheekh ayaa dabac badan u muujiyey etoobiya wuxuuna bisha soo socota saxiixayaa qayb ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliyeed haddaba xabashidaas maxay tahay cadaawadda kala dhexaysa soomaaliya waxaa ka hadlay sheekh mukhtaar abu muslim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد موضوع أن ربو إن أن وحكى إراهدو ووسائل الغزاة الحبشة وحيلهم واحتلال واغتصاب واستيلاء أراضي شرق إفريقيا المسلمة وانضمامها إلى كيان ودولة الحبشة موضوع عموما وسائل الغزاة وحيلهم عموما ولقهد ليهديه اللي يراهدو وبلارين وحن ربا هوسنا أسو دقو wasaailka iyo hababka ay adeegsadaan xabashida soo duushay iyo xeeladaha ay u adeegsadaan in ay boobaan oy gumaystaan oy la wareegaan dhulalka ay degan yihiin muslimiinta sharqi ifriqiya oo dhan oy soomaali ka mid tahay haddana dhulalka markay la wareegaan inay ku daraan kayaanka iyo dowladda xabashida iyadaas nafteeda waa laga hadla haddii la yidhaahdo ayaa ballaaran qowmiyaadka ku nool muslimiinta ku nool sharqi ifriqiya oo nooc kasta leh qowmiyaadkaas muslimiinta hababka ay u adeegsadaan in ay ku gaalaysiiyaan oy la wareegaan oy gaalada safkooda ku daraan dhulalkoodan la wareegaan ayadaasaa ballaaran haddana iyadaan rabaa inaan hoos uga sii daado dadka i hor fadhiya maadaama ay yihiin iyo dadka i dhegaysanaya mucdankooda soomaali ay yihiin dhacdada maanta arrinkan soo kicisayna ay tahay dhacdadii zaylac dhulkii zaylac ee dekedii zaylac oo xabashi loo saxiixay oo la siiyey oo muslimiintii sharqi ifriqiya ku noolaa gaar ahaan soomaali meelay joogtaba dareenkoodu ay kicisay ayaan waxaan rabaa soomaali inaan hoos u daadego aan idhaha soomaaliyey waxaad ka mid tihiin muslimiinta caalamka waxaad ka mid tihiin muslimiinta sharqi ifriqiya ku nool min suudaan laga soo bilaabo ilaa iyo madagaskar laga gaaro xeebahaasoo dhan dadkii lahaabaa tihiin oo ku abtirsanayay muslimiintii sharqi ifriqiya xabashi marka la yidhaahdana laba qabiilay u abtirsanaysay inta ka soo hartay oo dhan qowmiyaad muslimiin bay ahaayeen waa tigreega iyo amxaarada horta waa inaan sidaa u ogaanaa qabaa'ilka kaleo soo haray oo dhan kuwa yar oo diinlaawayaal ahaa iyo muslimiin bay ahaayeen gaaladii bay kaalmaysteen oo caalamka hababkay isticmaalayeen dhulalka inay kula wareegaanna waxaa ka mid ahayd siyaasadda ah gaalada ingiriiska isticmaali jiray weligii siyaasaddaas waa siyaasadda uu isticmaalay jiirka ingiriiskana wuxuu ka keenay jiirka oo khabiid ah jiirka habeenkii markuu rabo qof inuu qaniino wuxuu sameeyaa wax yar markuu qaniino ninka markuu danqado soo ma soo toosi rabin wuu afuufaya hadda bartii uu qaniinay ee xanuunka ka soo baxay ayuu afuufaya markuu afuufo qofkii batalaq waa dhacaya hurduu la dhacaya marka xoogaa kadib haddana meeshii afuuf waa goynaya haddana ka- markuu danqado afuufku ku wadayaa bayna alqaci walafuufi u dhexeeya marka soo ma jeedin jiirku maruu gooyo kow uu siiyo iyo maruu afuufo oo uu ka faa'iidaysto oo gooyo oo dhiiggii ka cabo oo gobolkii u gooyo waaga markuu beryo wuxuu arkayaa lugtiisiiyo dhiig ka da'aya qayb dhan go-an ayuu arkayaa goor xalay mar maxaa i helay jiir baa helay siyaadasa siyaasaddaasuna adeegsaday xabashida ingiriiskay ka soo dhaxashay siyaasaddaas muslimiinta sharqi ifriiqi ku nool siyaasaddaasay u adeegsatay oo ah islow tartiib bad shuur laakiin intaad qabanayso wax la hubo ha noqoto tallaabadaad qaabaysa tallaabo la hubo ha noqoto tallaabadaasaa qaaday sow ma aha tartiib u qaatay laabadaas markaad qaadidna in aad ku guulaysanaysana mid la hubo ha noqoto dhag haysboobsiinna adiga dhag siyaaso waxaad ku gaaladu sideeda waxay ku talagalaan siyaaso ugu yaraan konton sano ah ugu badnaan shan boqol kun sano ah ayay ku talagalaan jiilan bacda jiilin annagu waxaan rabnaa muslimiintii haddaan nahay bayna cashiyati waduxaaha wax walba inay nooga hirgalaanaan rabnaa gaaladaasi siyaasaddaas ay adeegsanaysay ingiriiska oo caalamu islaami uu kula wareegay oo hindiya uu kula wareegay oo sh- ardu shaam uu kula wareegay oo dowladdii ugu weyneyd ee muslimiin ay yeelato khilaafadii ugu weyneed ee muslimiin yeelato oo ah alkhilaafa islaamiya ha cuhmaaniyiintii oo dhan uu kula wareegay heer uu gaaray inuu ka saxiixo cuhmaaniyiintii uu soo dhex galo oo uu dhexdooda abuurto heer uu gaaray cuhmaaniyiintii inuu ka dhex saxiixdo madaxdeeda yuhuudda inay u saxiixaan baytulmaqdis heer uu baytulmaqdis la wareego yuhuuddu soo dejiyo soo ma jeedin heer andalus muslimiintu ay la wareegaan annagoo soddon kiilomitir u jirsannay halkaan u jirsannay halkaan u jirsannay ma taqaaniin muqdisho iyo afgoy maqas kiilomitir ay isu jiraan ya soddon kiilomitir ay isu jiraan soddon kiilomitiraan waxaan u jirsannay caasimadda faransiiska ee bariis soddon kiilomitiraan u jirsannay mujaahidiinteenna oo hubaysan iyo ciidankooda soddon kiilomitir ayay u jirsadeen maxaa halkaasaan ka soo jabnay reer buurha kabaa waxay yidhahdaan nin waliba wixii u dhow buu ku maamaada mog nambuur luuftiyaha ka tarayn bidi meel saakan ahayn mareebas mahmaadooday ka mid tahay ilaan buur buurtii baa korkooda saaran ciribkaas qofkii ka soo simbirxada meelaan salka ahayn maba istaagaya meeshaan ka soo simbirxanay waa ardul andalus soddon kiilomitiraan u jirsannay caasimadda faransiiska halkaasna gooladaasaan kaga soo jirnay intana gooladaan kaga jirnay yurub oo dhan wax yaraan nooga dhidhnaa gebigeedaba in afka u dhigan haddaan muslimiinna waxaan ka bilaabayaa asbaabaha hayr musallaxaan ku bilaabaya aan hubaysnayn koo waxaa ka mida walaalayaal annaga ilaahay wuxuu naga dhigay naga dhigay shucuuban wa qabaa'ila ayuu ilaahay naga dhigay xabasho waxay adeegsataa qabaa'ilka inay madaxa isu geliso meelay joogto ma jirto ilaa muslimiinta ku nool qabaa'ilka madaxa isu gelisaa qabaa'il qabaa'il haddii loo dagaalamayo goormaa loo fikerayaa hab dowladeed marka ma jirto kow waxaa ka mid ah in aqaafada annagu aan leenahay muslimiintii haddaan nahay ayay rabtaa inay la dagaalanto o tirtirto waxay kor nooga keentay aqaafadii iyo ilbaxnimadii gaaladu lahayd ay noo keentay tusaalan kaaga soo qaadanaya magaalada baydhabo magaalada baydhabo markay soo galeen intaysan soo gelin bulshadu waxay ahaayeen bulsho luqadda carabiga barata madaarista jaamacaadka luqadda carabiga lagu barta markay yimaadeen luqadda carabigay la dagaalameen luqadoodii bay dadkii barayaan wayna ku qiimaynayaan saraakiishii iyo madaxdii iyo kuwii riddada ahaa oo dhan luqadooday ku hadlayaan heer la gaaray magaalada baydhabo dukaan ku yaalla dukaanada qaarkood oo ku yaalla luqadda afxmaarka ayuu ku hadlayaa qofka dukaanka jooga qofka soo galayna luqadda afxmaarku kula hadlayaa bajubajo kanna bajubuju buu leeyay saasa isku fahmayaan soo ma jeedin heer ay gaareen gabdhaha amxaarada ah magaalada baydhabo inay dhex maraan iyagoo labiskoodii amxaariga wata xabashidu iyo way ku dhex milmayaan soomaalidii ayay ku dhex milmayaan balooniga ciyaaraysa waxaa ka mid a walaalayaal in ay meelahay hadda yimaadeen aqaafadoo si ay ugu faafiyaan waxaa ka mid ah puntland iyo somalilan somalilan puntland magaalada heer waxay gaadheen in ay xaafad u gaar ah xaafaddii heblaayo la yidhaahdo soo ma jeed magaca la siiyo dhallinyaradii soomaaliyeed ay xaafaddaas tagaan oo lacag yar ay ku sinaystaan gabdhaha xabashida ee xaafaddaas guryaha ku leh yaa la barayaa gabdhihii soomaaliyeed baa la baraya xaafadihii kale ay ka bilaabatay baa laleeyahy gabdhihii soomaaliyeed hadda oo jirkooda inay ka gacansbanaan waa boosaaso wey waa hargeysa gudaheeda soo ma jeeda xaafaddaas gudaheeda waxaa looga hadlaa amxaarka looga hadlaa hargeysa kaniisadaha ka dhisan oo ay xabashidu leedahay ma aha kuwan yurub iyo ay dhiseen ma aha gaalada kenyaati kuwa dhisay ingiriis kuwa dhisay kama hadlaayo xabashi keliya hargeysa gudaheeda waxay ku leeyihiin kaniisada u gaara ay ku leeyihiin iyaga oo lagalo lagu soo cibaadada baatilka lagu soo sameeyo lagaga soo baxo waxaa ka mid a walaalayaal in la faafinayo jacaylka xabashi loo qabo jacaylka in la faafinayo lana zuulinayo habka asaaliibta ay adeegsadaan inay zuuliyaan karaahiyat wa bugd bayna alqowmiyatayn aw bayna alshacbayn labada shacbi labada qowmiyadood oo ah xabashi oo krishtan ah iyo muslimiinta sharqi afriqi ku nool haddaan nahay muslimiin zaylac muslimiintii reer zaylac haddaan nahay nacaybkii naga dhexeeyey gaalada xabashida iyo annaga ayay xabasho waxay ka shaqaynaysaa si tadriiji ah nacaybkaas iyo cuqdadaas iyo karaahiyadaasi oo ku dhisan alwalaa walbaraa inay tirtirto meesha ka saarto waxaasoo dhan waxaa aabbe u ah in la tirtiro taariikhdaasi in la tirtiro waxayna u samaysteen hoggaami kooxeeday u samaysteen gargurta soo ma ahayn maalin dhow way dhahayay taariikhda tilmaamaysa in halgankii sidaa oo dagaalada ku salaysnaa soo maydan dhegaysanin walaalayaal ya soo maydan dhegaysanin ee uu daaqada ka saaraya ma jirto markuu tegey soomaali galbeedna hadalkii uu yidhi maxay ahayd inuu yidhi dhulkaana loo halgamayaa waa la xoraynayaa haddi kadib warkaas ma jirtuu yidhi dadkan deganaansho iyo waxay heleen dowladnimay heleen buu leeyay waa kuwa iyagu ay samaysteen weeye gacmahooda ay ku samaysteen waxaa ka mid a walaalayaal inay la dagaalamayaan hababka adeegsadaan gaalada la dagaalanka inay kula wareegaan dholalkan muslimiinta waxaa ka mid ah inay shacaa'irta islaamka iyo muslimiinta shacaa'irta xambaarsan oo dhan ay la dagaalamaan si toosa iyo si dadbanba gudaha xabashi haddaan ka soo bilaabo gudaheeda xabashida markaad dib u raacdo qof kastoo muslim ah carabkay ka goyn jireen indhahan waa ka soo ridi jireen fataq carabkan waa ka goyn jireen kaw gaar ahaan weliba dholalka tigreega adis ababa annagoo nool oo maqlayna idaacadahooda idaacadaha muslimiinta o dhan baa sheegay maxaad ka maqasheen meeqa masjid ayaa laga baabi'iyey magaalada adis ababa gudaheeda maxaad ka maqasheen meeqa ya soddon iyo laba masjid oo ku yaalay magaalada adis ababa ayaa la tirtiray masaajidaasna waxay ku abtirsanayaan oo adis ababa laga baabi'inayo boqol sano shareecada ilaahay adis ababa lagu soo maamulayey imaarada islaam boqol sano shareecada ilaahay dhulkaa lagu soo maamulayey ay ku abtirsanayaan waa zuulin isaala weeye oo tadriiji ah islow bat shuur weeye soo ma jeed tartiib kadib sug ya waaya amxaaro xaalkaas ayay maraysaa walaalayaal waxaa ka mid a walaalayaal hababka ay isticmaalaan in ay soomaaliya ay dhabarka u riteen inay iyadu usoo dhisayso soomaaliya dowlad iyadaad dumisay haddana inay iyadu soomaaliya dowlad usoo dhisayso ay haddana dhabarka u ridatay imise shir ayaa lagu qabtay xabashi dhexdeeda soo ma jeed ka jabuuti laga qabtayna wax bay ka og tahay kay nairobi lagu qabtayna wax bay ka og tahay ka ingiriiska lagu qabtayna wax bay ka og tahay ka carabaha lagu qabtayna wax bay ka og tahay kulli oo dhan iyadaa maamusha dowladdii lasoo dhisay waxay noqotay daday iyagu samaysteen oo mabda'ooda fulinaya caqiidadooda fulinaya ayay keensadeen min laga soo bilaabo ilaa maanta midkan doqonka hadda haysta kan hargeyse haysta kan haysta kismaayo haysta kan baydhabo haysta kulligooda iyagaasay wakiilo ka yihiin waa dowlada iyagu ay dowladahooda kristanka ah ay ka soo dhex dhiseen weeye soo ma jeedid waa kaas waa mid ay ku xisaabtanto xashiishadaha hogaami kooxyada ay samaysay ayaa ku beeraayay xashiishadahaasi dalka gudihiisa in lagu beero kadibna dalka gudihiisa lagu iibiyo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي